ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo weliba doorashooyinka shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ka furay magaalada muqdisho kulan wadatashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedi socodka dowladnimada xilliga kala guurka ah kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey khudbad u badneyd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro wakhti doorasho islamarkaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono waxaad og tihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo og tihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilaha iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sidaad la socotaan waxaan xalay bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sida sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka rooble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray sagaal qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiyo ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban sagaal qodob waa run waa dhegaysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishaan ku haynaynaa dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observars hadduu alla subxaana wa tacaala idmo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambayntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in wakhtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan wakhti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaana wa tacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka horyaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay samaysa xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo loo gudbiyo iyadana sidoo kale sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka tala bixinta howlaha hortaginta u leh qaranka iyo dowlad dhiska soomaaliya marxaladda ay maanta marayso saaad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaagga dowlad wanaagga iyo habsimo u socodka dowladnimada waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho